khudbadiisa maantay waxaa aad iyo aad uga muuqatay beerlaxawsi ku saabsan xildhibaannada madaxweynuhu hal maalina baarlamaanka ma ixtiraamin hal maalina xildhibaannada ma ixtiraamin hal maalina uma soo laaban hal maalina go'aankooda uma baahanin ama ma tixgelin inuu maanta dhuusamareeb ku shardiyo yidhaahdo wixii dhuusamareeb ka soo baxa ayaan keenayaa baarlamaanku wuxuu ku egyahay doorashadiisa waa laga wada warhayaa nofembar nofembar heshiis siyaasadeed ma ogiye wax kale oo looga gudbi karaa ma jiraan heshiiska siyaasadeed wuxuu yaallaa dhuusamareeb madaxweynaha waxaan u sheegaynaa inuu dhuusamareeb tago hadda suu sheega waaba u socdaahe heshiiska dadka soomaaliyeed iyo madaxda dowlad goboleedyada iyo matalayaasha siyaasadeed ee halkaas ay tagaanna uu ummadda u soo qaado wixii intaas ka soo haraa waa iska warbadi iyo beerlaxawsi iyo wakhti kororsi cid yeelaysana ma jirto iyo isfahamka hadda ee la raadinayo inay mar walba in la wada hadla aan heshiinna ay tahay oo la rabo in dadka soomaalida ay heshiiyaan laakiin marna aan laga gudbi karin maadaama aan ahay ilaaliya qof iyo cod in qabta lagu heshiiyo inaan meelna looga gudbi karin wuxuu kaloo sheegay inuu diyaar u yahay inuu madaxda kale ee dowlad goboleedyada